جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi araxmaani iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka subaxnimo ee idaacadda andalus qodobadaan idiin helana waxaa ka mid ah ciidamada mujaahidiinta ayaa madafiic ku garaacay xerada xalane oo ah taliska ugu weyn ee kufaarta kaga sugan yihiin magaalada muqdisho weerar qorshaysan oo khasaare lagu gaarsiiyey siriibiyiinta kenya ayaa ka dhacay gobolka mandheere ee ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya maxkamadda wilaayada jubbada dhexe ayaa filisay xad ka mid ah xuduudda allah kaasi oo ka dhacay fagaara ku yaala degmada saakowe ee wilaayadaasi ugu yaraan hal ruux ayaa dhintay kadib markii uu soo dumay dhisme qadiimi ah oo ku yaala magaalada jowhar ee wilaayada shabeellada dhexe kulan u dhexeeya wilaayada bakool iyo beeraleyda ku dhaqan deegaan hoostaga degmada waajid ee ku soo gabagaboobay deegaan ka tirsan wilaayadaasi askarta ubadkareelaha oo ka soo baxa safka murtadiinta ayaa isku soo dhiibay wilaayada jubbada hoose xamlada irshaadul umma ilaa sabiili rashaad ee toddobaadka saddexaad si dardarle kaga socota wilaayada islaamiga hiiraan عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa subaxnimo khamiis ah taariikhun ku beegan tahay labada bisha rabiicul awal sannada kun afar boqol afartan iyo lix xijiri kusoo dhowaada warkaas oo faah-faahsan ciidamada mujaahidiinta ee madaafiic ku garaacay xerada xalane oo ah taliska ugu weyn ee kufaarta kaga sugan yihiin magaalada muqdisho ciidamada tawxiidka ka howlgala wilaayada banaadir waxay xalay madaafiic ku garaaceen xerada xalane oo ah taliska ugu weyn siriibiyiinta ay ku leeyihiin magaalada muqdisho madaafiicdan lala beegsaday laguna argagax geliyey siriibiyiinta ku sugan xalane ayaa lasoo warinayaa inay geysteen khasaare kala duwan inkastoo aan weli si rasmi loo cayimin inta uu leegayahay khasaarahaasi marar badan oo hore waxay mujaahidiinta howlgallo kala duwan ka fuliyeen xeradadan madaafiic lagu garaacay xarunta iyo xafiisyaday ku leeyihiin cadowga ayaana la fadigii waxay sababeen khasaare kala duwan oo siriibiyiinta lasoo gaarsiiyey dhanka gobolka mandheere ee ku hoos jira gumaysiga siriibiyadda kenya waxay mujaahidiintu qarax la beegsadeen kolonyo askarta siriibiyiinta kenya oo ku socdaalaya inta u dhexaysa deegaanka kutulow iyo degmada ceelwaaq ee gobolka mandheera qaraxaas ayaa allah fadigii waxa uu haleelay gaari tow ah kaas oo goobta ku gubtay halka askartii la socoteen ay u kala qaybsameen bakhtiyo iyo dhaawacyo howlgalladan ayaa ku biiraya camaliyaadka kala duwan ee mujaahidiinta ay ku naafeenayeen siriibiyiinta duulaanka ku ah shareecada islaamka maxkamadda wilaayada jubbada dhexe ayaa fulisay xad ka mid ah xuduudda allah kaasi oo ka dhacay faari ku yaala degmada saako ee wilaayadaasi walaalkan yaasir maxamed ayaa faahfaahinaya maxkamadda wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa gelinkii dambe ee shalay xukun xaduriddo ah ku filisay laba askari oo ka tirsanaa maleeshiyaadka murtadiinta kuwaasi oo ay gacanta kusoo dhigeen ciidamada mujaahidiinta fagaaro ku yaala degmada saakow ee wilaayada jubbada dhexe ayaa lagu fuliyey xukunkani xaduriddaha ah waxaana fagaaraha soo xaadiray boqolaal ka mid ah bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan degmadaasi askartani oo lagu soo kala tababaray beledogle iyo eritreya ayaa maxkamadda ka hor qirtay ka mid ahaanshahooda maleeshiyaadka kooxda ridada waxaana qaadiga maxkamadda ku-dhaqanka shareecada islaamka ee wilaayada jubbada dhexe uu ku dhawaaqay xukunka maxkamadda
ujeedo xukun maxkamadeed waxaa maxkamadda shareecada islaamiga degmada saakow la horkeenay eedaysanayaasha kale ah kow maxamed xasan maxamuud loo yaqaano xamaali kow iyo labaatan sano jir ah labo yaasiin cabdulaahi cabdiraxmaan loo yaqaano caddeeloof afar iyo labaatan sano jir ah oo lagu soo eedeeyey sidatan eedaysanaha koowaad maxamed xasan maxamuud in uu yahay murtad wuxuuna ku soo tababartay eritereya eedaysanaha labaad yaasiin cabdulaahi cabdiraxmaan waxaa lagu soo eedeeyey in ka tirsan yahay ciidanka riddada wuxuuna ku tababartay beledoogle intaa kadib markii maxkamaddu dhegaysatay eedaynta loo soo jeediyey eedaysanayaasha kor ku xusan iyo jawaabtooda oo ah mid qiraal ah una bandhigtay shareecada islaamka waxay xukuntay sidatan xukunka maxkamadda maxkamaddu waxay xukuntay kow in ficilka ay ku dhaceen uu yahay mid gaalnimo ah labo in lagu fuliyo dil xaduriddo ah xukunkan wuxuu ku sugnaaday qiraalkooda maraajicda loo cuskaday kow aayadda konton iyo koowaad min suurati almaa-ida qaala allahu tacaalaa yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhidu alyahuuda waannasaara wliyaa'a bacduhum wliyaau bacd ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين هذا وحن قدن قلينا فلنتي وبالله التوفيق الله أكبر
dhowr jeer ayaa sidan oo kale fagaarayaal ku yaala wilaayaadkii islaamiga lagu toogtay askar ka tirsan maleeshiyaadka murtadiinta oo ay gacanta ku soo dhigeen ciidamada mujaahidiinta
aad buu mahadsan walaalkeen yasrow kaasi ahaa ugu yaraan hal ruux ayaa dhintay kadib markii uu soo dumay dhisme qadiimi ah oo ku yaala magaalada jowhar ee wilaayada shabeellada dhexe walaalkeen marwaan maxamed ayaa noo haya faahfaahinta warkaasi waa dhacdo naxdin leh oo ka mid ah dhacdooyinka laga soo tabiyo gobollada dalka oo ay la kulmaan muruqmaalka ku xamaasho xooggooda kuwaas oo mararka qaar wajahaan si ay naftooda ku waayaan magaalada jowhar ee gobolka shabeellaha dhexe waxaa laga soo warinayaa dhacdo qabsatay qaar ka mid ah muruqmaalka magaaladaasi kuwaas oo shaqu aaday mid ka mid ah dhismooyinka qadiimiga ah ee magaaladaasi wararka ka imaanaya magaalada jowhar ayaa sheegaya in koox muruqmaalato ah uu ku soo dumay dhismo qadiimi ah oo ku yaala magaalada kadib markii ay halkaas u aadeen inay dhagax ka soo qotaan dacdadaani waxaa ku dhintay hal qof oo ka mid ah dadkii qodaya dhagaxa halka mid kale uu ka badbaaday dhismaha dumay mid ka mid ah dadka deegaanka oo warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyey siday wax u dhaceen isagoona digniin u diray dhallinyarada muruqmaalka ah ee u shaqadhaasada dhismooyinka qadiimiga ah ee laga yaabay inay naftooda ku waayaan wiilasha waa waxay u soo aadeen hunguriga u soo aadeen hunguriga waxay soo doonteen dhagaxay baxsahaayeen dhagax ayagoo baxsanaya ku soo duntay mid waa ka fakada laba wiili ahaayeen halkaana ilaahay quturihiis waqtigiisa ku dhammaaday meesha wayna qabsatay dhagaxe waxaan leeyahay allah u naxariisto sabriga imaanna allah ka siiyo waanadna wada sugaysaa annaga dhan wakhtigiisaa meesha ku ekae sabriga imaanna allah ka siiyo waxaan leeyahay dhallinyarada isku dayayso inay matuuna inta kala baxaan sida wiilkaasoo kale yaysan ku dhicin sartaan waa duq waa yeel ah waana kaligeeda iska dudumayso yaysan soo gelin yaysan soo hawoonin ee ha iska dhaafaano hana ka tanaasulaano tani maahan dhacdo ugub ah balse waxaa gobollada soomaaliya in badan oo sii horraysay ka dhacay dhacdooyin la mid ah dhacdadan kadib markii muruqmaalato u shuqadhaadsaday dhismooyin qadiimi ah ay ku soo dumeen halkaasna ay naftooda ku waayeen halka qaar kalena ay si dirqi ah uga badbaadeen aad buu mahadsan walaalkeen marwaan kaasi ahaa kulan u dhexeeya wilaayada bakool iyo beeraleyda ku dhaqan deegaanada hoostaga degmada waajid ayaa kusoo gebagaboobay deegaan ka tirsan wilaayadaasi sida warkaasi ku faahfaahinaya walaalkeen cabdulqani maxamed iyadoo laga duulayo oo ahmiyadda ah uu mujtamaca u leeyahay wax soo saarka beeraha islamarkaana loo xoojin lahaa isku-tashiga bulshoha ee ka maran gacmo shisheeye ayuu maamulka islaamiga ah ee wilaayada bakool kulan dhiiragelin ah la qaatay beeraleyda degmada waajid ee wilaayadaasi kulankaah oo dhowaan ka dhacay beeraha madhaayto oo dhaca duleedka magaalada buurdhaxonleh ayaa diiradda lagu saaray si loo horumarin lahaa wax soo saarka beeraha waxaana kulanka goobjoog ahaa waaliga wilaayada bakool sheekh cuhmaan abu cabdiraxmaan ugu horreyn waxaa kulanka kelimadan ka jeediyey guddoomiyaha guddiga beeraha ee degmada waajid wuxuuna si weyn usoo dhoweeyey kulanka dhiiragelinta ah ee ay la qaateen mas-uuliyiinta wilaayadooda anoo eh gudoomiyaha beero eh maydani wacageliyey inti un beero eed macnaha hoog an saarna dadwiinaga ku faa'iidaysadan gaala anin banna wax soo saarsho hoojo maalan meel kale hubanin sheegan horta waa qodob lanigu booriya kumidayay tan lamaad ma isla goranay intii gobolka bokool iskaashata oo beeroley eh lagu suubiy ceelo lagu qod wacyigelin la suubiy beerogaas oo walaayadana garabnay siyaasi sidaa hata eel riigan oo inta lagu qoday oo kaleed unuuna eel maanaha tumankii lamba eelko qododan beero qudaarla ka abuurdo waxa soo saarka la beleerii intaasa maanaha laniiboori hadhowayni ununa qaadani ummata ma inka baaqee inti waxa soo saarkaas oo lani wacdi yoon wal ku faa'iidaysadaan wadanka khayraadka ka jarha kula bahan gaala inayn horseena iyo galan inayn horseena kulanka oo sidoo kale ay ka hadleen xubno ka mid ah guddiga beeraha ayaa waxaa soo xiray waaliga wilaayada boqol sheekh cuthmaan abu cabdiraxmaan isagoona bidhaamiyey ahmiyadda ah uu leeyahay wax soo saarka beeraha dhulka in marka la nooleeyo la camiro wax soo saar iyo halbaho beero lagu suubiyo culammada islaamka way balleeyin waa fardul kifaayo mana fardul kifaayo meelka jeeda sunno ma eh farad waajibu mana haddii dadkun dhan ma dhaayta degan tusaale ahaan beero isku dhaafan beero baahida muteegna dadkun dhon dambaawayan mana dadkun dhon dambaawayan aakharana iqaaba ka galayaan yaa kuma taysadayan mana sida jihaadkii oo kale markii gaalada wadan sheela ka duulo oo ya dadkan ka duulna arda sababi meelilamada un weerarna fadaan jihaadkaas may laba dharayka kun shay fardul kifaayi lare dadka gaar kumada waa bunsurmaan dadka kale dambiga ku dhiya beero marka ugu jir sidaasu may baliya imaamul qurdubi raximahullahu tacaala الزراعة من فروض الكفاية فيجب على الإمام أن يجبر الناس عليها وما كان في معناها من غرس الأشجار may baliyaha in beero la taabo fardul kifaayo maana fardul kifaayo dadka dhan hoo ku fadhaadano diidaan lanka mas'uulka may bal ku faday in usmana ijbaaro ka qasab dadka beero ku fadhaataan beero ay taabo in us amarka biyo waan illa wayla beera taabo us armana way bas in ka dhiiri galiyaan insha Allah taala barnaamijkaas hadda la tijaabiyo aragayda ma dhaayta rooba la sugaay laakiin hadda kan eelma riige eelkan wilaayada god wal tijaabi magaaladan hadda eelkan ka noolma tubgulinta lagu suubi waa ko hadda may la raay wal tijaabi nyaanyadu hadda aragaytaan inta dhon eelkan biyo sheego saas ma lugma waa ko maana shaad nyaanyadu hadda may kikil roog mare wal badan waa marka may la suubi kore ma inka kala taliyaane dadka maana insha geeg eelkan
kulankan ayaa qayb ka noqonaya kulamo muddooyinkii dambe wilaayadu ay la qaadanaysay waxgaradka qabaa'ilka ansaarta ah ee degaa wilaayada kuwaasoo looga hadlayay horumarinta deegaanka diris wanaagga xoojinta wax soo saarka iyo in laga fogaado dhagaraha cadowga mahsanid cabdilqani askar toobadkanaal oo ka soo baxay safka murtadiinta ee isku soo dhiibay wilaayada jubbada hoose walaalkan abweyman ayaa faahfaahinaya cabdi maxamed xasan waxa uu ahaa askari ka tirsanaa maleeshiyaadka maamulka ashaadala diriirka ah ee isku magacaabay jubbaland kuwada ku sugan deegaanka buula xaaji ee dhacaduleedka magaalada kismaayo maamulka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa saacadihii lasoo dhaafay soo dhoweeyey cabdi kadib markii uu ka soo baxay safka gaalada markii towxiidka loo qabtay kadib idaacadda islaamiga andalus ayaa waraysi gaara la yeelatay toobadkeenahan ugu horeyn waxa uu sharxaad ka bixiyey qaabka uu ugu biiray maleeshiyaadka jubbaland qaabkaan ugu soo biray wuxuu ahaa mataqaanaa waxay dhaheen anagoo maaragtay dhulkayga iska joogo iska shaqaysataa yaa waxaa la yidhi lacag siddeed boqola bishii siddeed boqol baad qaadanaysaan shirqool ahaanna waxaa loo siiyey ciidan xaarisnaa baa loo siiyey inay maaragtay na lagu soo dumo annaga siddeed boqol oo sidaa lagu keenay baan anu hadda ka soo tegey soomaali baan naaga waxaan is idhi maaragtay waxaan wax la deyn kara maya ka urursaa baan is idhi si fiican saas baan adigu meesha ku tegey waxaa loogu talagalay baan anu islaahay markaan maskaxdayda dhalaaliyey inay maaragtay dad lagu doonayay kabacdi kolkii la helay dadkiina waa laga gooyey kadib muddo sagaal bilood oo uu soo qaatay tababaro cabdi waxa uu qayb ka ahaa maleeshiyaadkii qasabka lagu geeyay deegaanka buula xaaji ee duleedka magaalada kismaayo haddaba wuxuu sultaag ku sameeyey asbaabta soo dadejisay inuu ka soo baxa safka gaalada waxaa kaliftay arrintaas horta wixiina lagu soo dumay aan kuu sheegay ee sidii horeen kaaga soo sheekeeyey wixii ma jirin sideedii boqol ma jirin maba aanna arkinba haddan aan joogo sagaal biloodna kabta aan kusoo xariisnay meeshana saddex bilood aan joogaababa lacagta la qaatay ee maaragtay la siiyey baaban dhannaynba sideeda boqole bil naloo sheegay yaan dhannaynba waxaa weeye nidaamkii noocaas ahaa isagu de kolley wuu burburay oo waa la waayey kolkii la waayey dadkana intiisa faraha badan dad xagga soomaalida etoobiya ka yimid buu ahaa dee nidaam wixiiba aan waxba ka jirin wixii maaragtay dadkan lagu soo wixiyo dhan kolkuuna waxba ka jirin dadkii giddi wuu wada baraarugay macnaha nin waliba wuxuu qorshaystay gooleyn la gaadhaba meesha inuu ka baxo aniga marka arrinta igu dhalisay inaan maaragtay si deg dega oga noqdo waxaa weeyaan qorshihiina waa la waayey macnaha waxaa weeyaan meeshiina meel furan oo dad walaalaan muslimiin oo uu joogo nala geynayo oo naliska kaana horgeynayay noqota marka haddii islaamnimada haddaad intad ka baxdood gaalnimo ku dhimatana wax faa'iido oo kuu jirta aakhariya adduunka midna faa'iido maysa wixii kolka hore aan islahayn adduunyada hayden daydaynina waan weynay soo ma marka qodobada inaan ka baxo maalinkii aan arrintan salkeeda qaadnay inuuna wixii lacagtahay naloo sheegay waxba ka jirin annagoo dugsigii tababar ku jirnaa baan go'aansanayba inaan ka baxo anugu ugu dambeynna waxa uu ka hadlay qaabka loo soo dhoweeyey isagoona baaq toobadkeena u diray maleeshiyaadkii uu kaga soo tagay safka cadowga allah
waxaan u baaqayaa on u farayaa inay maaragtay wixan ay galeen wax khalada uu yahay ay ka soo noqdaan wanaag iyo xumaato wax laisgarab dhigi kara maaha marka dhibaato fara badan iyo xumaato fara badan bay ku jireen inay ka soo laabtaan baan farayaa waana la soo dhoweynayaa aad iyo aad baa loo soo dhoweynayaa qorigoodana waa loo lacagaynayaa intaasaan leenahay insha allah buulo xaaji tan iyo markii ay duulaanka ku qabsadeen maleeshiyaadka jubbaland waxaa isa soo taraya tirada taa'ibiinta ay soo gaaraya dhulka wilaayada islaamigaha ee jubbada hoose ee lagu maamulo ku dhaqanka shareecada islaamka xamlada irshaadul umma ilaa sabiili rashaad ee toddobaadka saddexaad si dardar leh kaga socotaa wilaayada islaamiga hiiraan walaalkeen abushabaab ee faahfaahinaya xamlada dacwiga ah ee ka socota wilaayada islaamiga hiiraan ayaa maraysa heer gebagabe ah waxayna lajnada wilaayadaasi u xilsaartay xamlada ilaa ay hadda ay ku guda jiraan socdaalka ay ku marayaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada iyo kulammada ay la qaadanayaan qaybaha kala duwan ee bulshada waxayna markan ay la kulmeen gaadilyada ku dhaqan deegaanka mukayle ee wilaayada hiiraan lajnada ayaa kulanka ay la qaadatay gaadilyada deegaanka mukayle waxay ugu faahfaahisay xamlada iyo qodobada ay xambaarsan tahay gaar ahaan qaybaha sida gaarka u quseeya gaadilayda kow mootada labalugooda ah inaan lagu qaadi karin qof dumar ah qodobka labaad inaysan qaadin dhammaan mamnuucaadka mamnuucaadkana waa taqaanaa wax walba oo maanka dooriya iyo wax walba oo aan shareecada islaamka ogolayn waa mamnuuca ku qaadinina qodobka saddexaad waxa waaye darawallada waxaa ka mamnuuc ah xilliga ay gaadiidka wadaan isticmaalka ayrfoonka halis badan ayaana ka timiday sida la arkayba qodobka afraad inay ka fogaadaan khalwada ama ikhtilaadka rag iyo dumar gaadiidleyda deegaanka mukayle ee wilaayada hiiraan ayaa dhankooda ballan qaaday inay dhaqangelinayaan xamlada iyo awamiirta ay sidato kana mid eh shacabka degan degmada mukayle waxaana la soo gaarsiiyey iclaan ka imaaday walaayada guud waxna waa nagala reebay waxna maxaan kuu sheegaa waa nala faray dhammaan wax walba walaayaadka ka imaadana waa u hoggaansanay awalna ma garab qaadi jirin balse annaga gaadiidley ahaan markaan hoos iskugu soo noqonno wixii maxaan kuu sheegaa samca wadaacanaan dhehayna madaxaanna ku qaadanaynaa maasha allah haddaan gaadiidleyda degmada mukoyla aan nahay oo khaasatan dadka mootaaleyda aan nahay waxaa nala soo gaarsiiyey dadka aan wadna wakhtiyada sida salaadoo kale ah inaan wakhtiga baakin u gelinno dadkana ay dukadaan annagana aan dukanna waxyaalaha mukhaadaraadka inaan ku qaadno oo barmuudo dhinka ah waa nagala reebay waxaa nala soo gaarsiiyey dumarka inaan ku qaadin waxaa nala soo gaarsiiyey eerfoonka yacni waddooyinka markaan marayna khatarteeda ayay leedahay inaan ka fogaanno waa qaadanay dacwadii kadib aniga anaga waxaa nala amray mootaaley oo labalgoodley inaan ku qaadin dumarka inaas mamnuuc naga yahay eerfoonka waxa loo yaqaana dhagadhagaha ama eerfoonka taasoo ah salaada xilligeeda marka la gaaro dadka inaan farno aan dhahno dadka salaada tukada annakana salaada aan xilligeeda aan ilaalinno marka waxaa iyo maxaquusha iyo wixii lamid ah ummadda kaleo muslimaadkaana aan gaarsiina waxaa na soo gaaray walaayada iclaan nooga imaaday waxyaabaha oo ka mamnuuca ah wax allaala waxayna soo gaarsiisay ilaahay hanugu anfaca waan qaadannay tani oo markii wilaayada hiiraan looga dhawaaqay xamlada irshaadul umma ilaa sabiili rashaad waxaa degmooyinkii deegaanada wilaayadaasi ka socday nadawaada diini ah dacwad shaaric iyo kulamo lala yeelanayo qaybaha kala duwan ee bulshada kuwaasoo qayb ka ah xamlada dacwiga ah inta badan wilaayaadka islaamiga qaarkood oo xamladaasi goor hore ay ka soo bilaabatay ayaa la soo gebagabeeyey halka wilaayada hiiraanna ay dariiqaasi ku socoto warkii subxnimooda kaga imaanaya idaacaddan dulsuwaaladeynta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu